munaasabadan oo ka dhacday deegaanka ceelwareh ee walaayada islaamiga hiiraan ayay golaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamku ku wareejiyeen tiro xoolo geel ah oo nool oo loogu talagalay mujaahidiinta hiiraan munaasabadda ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo lagu dhiirigelinayay halganka ay wadaan mujaahidiinta gaar ahaan kuwooda hiiraan ee guddoomay geela ilaa toban neef oo geel ah ayaa lagu wareejiyey mujaahidiinta waxayna odayaasha dhaqanka sheegeen inay sii wadi doonaan maalka ay ku bixinayaan jidka allah nabadoon axmed cismaan cabdi oo ku magac dheer axmed jihaad oo ka tirsan golaha dhaqanka hiiraan ayaa munaasabadda hadalkaas ka sheegay xoolo waa iruurinay waana geynay mujaahidiinta inay ku raaxaystaan geelaa sadarkiisiin oo meesha fafadhiya oo kursaha waaweynna maanta inay ku nastaan geelaas ayaan ku wareejinnay annagoon kala soocnayn ee ah muslimiinta reer hiiraan toban halaad ayaan waxaan ku wareejinnay jabahaadka wilaayada hiiraan ku sugan ayaan ku wareejinnay insha allahu intaasna kuma ekee waa intaas waa hordhaci waana ku maqannahay waana garab istaagi doonnaa sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka hiiraan oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in ay naf iyo maalba ay mujaahidiinta kala qayb qaadan doonaan halganka ay kula jiraan shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo kuwa la shaqeeya sidaa darteed annaga haddaan nahay odayaasha ama nuqubada ee gobolka hiiraan waxaan wadnaa oo aan keennay geel oo toban neef ah annagaa keennay annagaa soo hadiyeynay waxaan u keennay walaalahayna mujaahidiinta oo gaalada naafaynayo sidaa darteed geelaas aad ujeeddaan meesha fadhiyo kurusku waa weyn waxaan u keennay in gaalada lagu laayo ragga gaalada laaynaya ay kuruskeeda ay ku quracdaan sidaa darteed waxaad ogaataan gaalada in laiska dhiciyo ma ogey inay gacmo horsi waxba ay ku lahayn insha allahu tabaaraka wa tacaala haddaan nahay odayaasha inaan gaalada aan iska dhicinaana diyaar u nahay walaalahayna waxaan la garab taagannahay naf iyo maal intaba ma ahan markii ugu horraysay oo mujaahidiinta al-shabaab la guddoonsiiyo xoolo nool balse beelo soomaaliyeed oo kaalin weyn ku leh halganka ka socda soomaaliya ee looga soo horjeedo shisheeyaha ayaa marar badan munaasabada ka dhacay walaayaadka qaar ciidamada mujaahidiinta lagu guddoonsiiyey nimcoolayda kala duwan oo ay soomaalidu caanka ku yihiin